iyow gaalkacyo maalmahan dambe waa ay deganayd waana laisku heshiisye iyo waxbaa ka socday waana aada la socoteen laakiin caawa mar xoogaa dagaal ayaa mar ka bilowday kabacdina muddo yar buu socday waana uu dooy meesha suuqa oo aniga de meel magaalada magaalahan aad u kala aqaanay maaha meel maqaayad aan ka cashaynaya agteeda dagaalku ka bilowday cabaar yar buu socday waana istaagay ma garata haddana wax socda wax dagaal oo socdaa ma jiraan waa nabdoon tahay waa gartay dagaalka qaabicankii ayuu u bilowday wallaahi niyo dagaalkaasi anigu dee meesha qariib baan ku ahaa hawlo hawlo yaroo brevada iyaan u tegay nabadeynta inaan haddaan ka qayb geli kara ka qayb galaan baan doonayay ayadiina waa lagu jiraayo dee waan waan iyo nabad baa socota hadda magaalada aad bay u xasiloon tahay rasaastaas dhacday mooye wax kaloo hadda jiraan ma jiraan aad bay u xasiloon tahay waxaanan ilaahay ka baryaynaa inay nabad ay ku sugnaato kuna waarto ma garat waa gartay maxaa khasaare oo ka dhashay iskoodhimaadkaas ma ku sheegi karaa de waxuba haddeer ay ahayd isla haddeerna waaba dantay marka ilaahay idankii waxaan ilaahaynu ka rajaynaynaa in aan wax abadahaasi aysan magaranaysaa ilaahay ummadda ka nabadgeliyo dhinacyada ishaya oo ma garanaysaa magaaladan ku dhex dagaalamaya waa dad wada dhashay ismahudhay haysalayn baa layidhi sina loo kala tegi maayo waa la wada dhashay ilaahayna waa kula xisaabtamaya dhibaatada iyo colaada iyo qaxa iyo masaakiinta iyo dadka ku silicsan meel walba iyo dadka oonka iyo abaarta iyo colka isugu darsamay waxa weeye dadka mas-uuliyiinta u ah arrintan iyo kuwa xabadda ridayaba ilaahay waa kula xisaabtamaya hadday iska dayn waayaan waxaa la rabaa wixii dunuub oo la galayna in laga toobad keeno midda dambena dunuubtana in la iska ilaaliyo waxaan reer gaalkacyood ugu baaqayaa wax laga gudbay ayay dabada hayaan mudday xasilooni ahaayeen rag allah ayaa raxmee dhintay ayaa nabadan xiray oo ka shaqeeyey oo ilaahay ku guuleeyey waxaana weeye caydiid iyo jaraal caydiid ilaahay ha unaxariistay iyo allah unaxariistay madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed ayaa horay nabadan uga shaqeeyey haatanna waxaan oran lahaa nimanka mas-uuliyiinta meesha ka ah sida cabdiweli cali maxamed cali gaas iyo cabdikariim guuleed iyo nimanka mas-uuliyiinta ka ah waxaan dhihi lahaa sida aada nabadda ugu baaqaysaan uga dhabeeya kala qaada ciidamada dadka shacabka ka shaqeeya in aad idinku soo daadguraysaan gawaari u dirtaan dhaqaalaha aad rasaasta ku gadaysaan shacabka gaajada iyo oonka iyo barakaco ku dhacay inaad siisaan ayaa idinkugu baaqaya in ma garanaysaa aada xuruuryaha aadnaan ka dhigin heshiiska heshiiska mid qalbiga ka soo go-ay oo idinka dhaba inaad ka dhigtaan ilaahayna waa idinkula xisaabtamaya soomaalina yom min al ayaam waa idinkula xisaabtami doontaa wayna arki doontaa waxa aad ku sugan tihiin cid kastoo dagaal hurin jirtayba waa ay iska daysay haddaad nina nool oo aada la tashato weydo waxaa lagaa rabaa inaad la tashato ragga raggii horoo dhintay nin dhintay baa lala tashadaa maxaa yeelay maanta hadday cabdullahi yuusuf iyo caydid nabaday ka shaqeeyaan ayla tashadaan oo yidhahdaan sidii raggaasiba yeelaan aan yeelno ayagii oan ku dayano dee waa ayla tashadeen maxaa yeelay nin nool ayla tashadaan waa waayeen iyagana ma garanaysaa arrinkooda waa xakameyn waaya marka waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo dadkaan waa wada dhashay meel la kala aadi maayo waa hal magaalo weliba waxaan ku baaqayaa halka magaalo hal administration in loo sameeyo hal maamul meeshay rabtaba ha hoos tagto oo anu waxaanba dhihi lahaa dawladda dhextoos ha hoos tagto oo magaaladan ha laga dhigo city charter magaalo sharciga maxaa yeelay meelaha qabaa-iladu ay wada degaan oo maamul goboleeday ku kala baxaan waxaa la rabaa inay boodharadu noqdaan baadiye meelah inay xuduuduhu noqdaan laakiin magaalo xuduuda dhexdeeda ma noqon karto problemka ugu weyn oo gaalkacyo haysata waxa weeye markaan runta ka hadalno laba taargo laba maamul laba boolis laba military laba nabad sugid laba shacab laba ganacsato dee hal meela kuma noolaan karto waa dhibaato weeye meeshaan marka waxaan ku baaqayaa in laga fekero bal iska daa in maganaysaa maamul goboleedyo laisku dile magaaladan in si tijaabta laga dhigo federaalkuna dadka ummadda waa dhibay soomaali federaal ma noqon karto markii hore hal reer ahayd ma garat de hal reerna hal nation baan naha anagu sideedaba waxaan u baahanaa haddaan federaal noqonayno in etoobiya iyo kenya aan ku darsano markaasaan federaal noqon karno laakiin haddii aanu federaal noqonayno macquul maaha federaalku is not working in somalia ma ka shaqayn kara gudaha soomaaliya federal federal state wuxuu ka shaqayn karaa nations laakiin war nation federal looma sameeyo isaga wuxuu u baahan yahay nationna kale oo lagu soo daro marka nationna kalena ma haysano annakiina hal reer oo iswada dhalay baan nahay hal diinahaan haysanaa hal af baan haysanaa hal dhaqan baan leenahay culturekaiyagu waa mid wallaahi ma garanayo hawshaan soomaalida xaalkeeda si uu kusii socon doono ma garat waa gartay dhinaca kale waxaa jira gobolka galgaduud iyaduna colaad beleedyaa ka jira oo beelo halkaasi ku dagaalamayay bal ka waran maxaad leedahay dhinaca kale
beelahaasi niyow laba beeloodna waxay ku dirirayaan agagaarka ma garanaysaa aabudaaq iyo balanbale iyo xeraale nawaaxigiisa asbuucii hore waa garanaysaa dad toban ka badan ayaa isaga dhintay dhaawacna intaa waa ka badnaa haddana aagaas wadahadallaa u socda oo waan waan baa dhex socota waxaanan ku baaqaynaa oon leenahay waa in odayaashu si fiican loo qabtaa nabadda waa in labada gacmood lagu qabtaa caabud waa dagaalka ka socdana waxaan ku baaqaya dee dadku waa wada dhashay waana wada degan yahay caabudaaq dagaalka ka socdaana waa macno la-aan waa midka gaalkacyo oo kale fiiri caabudaaq waa hal degmo hal reeraa degan waa ku heshiin waa tana dhowr reer baa degan waa ku heshiin laayihin waxa soomaaliya ka jiro o dhan waa sidaas haddii federaal hagaagayo ma caabudaaq hagaagto in dawlad dhexe iyo gacan birow lagu xukumay u baahan tahay iyo military central government iyo oo xukumay caabudaaq u baahanta uma baahna ma garanaysaa weerdhacba halkaan leh halkaan celi baa leh halkaan reer dini baale uma ay baano halkaan reer siyaad xuseen baale uma ay baano waa magaaladan wax ka taagan oo kale gaalkacay hadda aliminka caawa kaala hadlay marka waan maqlay dad baa ku dhintay baan maqlay waa la isku dilay baan maqlay ilaahay waxaan ka baryahayaa in ilaahay dagaalada dhammaan gobol guud ahaan soomaaliya gaar ahaana goboladan dhexe oo colaadoodu ay noqotay dabiici waxaan u malaynayaa hadday dagaalka iska dayn lahaayeen gobolada dhexe inay shiinayska ka badnaan lahayen ma garata marka ilaahay nabad waarta hana siiyo cabaar baa lagu jiraa ilaahay roobka iyo barwaaqada ha shubo ilaahay waxaan ka beryay in soomaali magaranaysaa qalbigeeda ilaahay isu soo dumo bogoodana burxad isu mariyo sidaasaa anigu ilaahay ka baryaya